waay bismi اllah الرحman الرaحيm alxamdulilah wsalatu waslaam عalى rasuuli sl اله alيه waslm waa idinkaga mahad celinaya booqashadiina daatiyan bahda v o a run ahaantii maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ka da-ayay roobab xoog leh guud ahaana dalka uu ka da-ayay meelo badan oo kamid ah magaalada muqdisho runtii waxaa ka da-ay roobab isbuucii hore ilaa isbuucan kuwaasoo runtii saameyn ku yeeshay socodkii bulshada iyo wadooyinkii runtii oo qaarkood ay ku xirmeen ciladaha u weyn waxay ka timid xagga drenageka oo runtii culeys badan ka jiray burburkii kadib laakiin dowladda hoose ee xamar ay la tacaalaysay marba marka kasii dambeyso dadaal badan runtii waa uu jiraa shaqo badanna waa laga qabtay haddana waan ku guda jirna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala howlaha la xiriiro siwajkaas in ay naga soo dhammaato sanadka soo socdo bartamihiis insha allah guddoomi maadaama la yaqaan meelahay mari jireen iyo barihii halkay ka geli jireen badda maxaa diidan inay dowladda hoose ay meelaha beegsata xalido
dabcan drenage oo runtii ku burburay burburkii dhibaato badan runtii soo gaartay qaarkood ay ku aasmeen qaarkoodna runtii laamiyadii cusbaa ee la sameynayey laba kun toban iyo labadii laba kun toban iyo saddexdii xilligii turkiga inoo yimaadeen lagu aasay iyadoo runtii aan laga fiirsanin halkaasi runtii ay ka timid culeysyada ugu badan hase yeeshee isbedeladii runtii soo maray maamulka gobolka banaadir qolaba meel ayay soo gaarsiisay haddana meesha ugu ficnayd ayay mareysaa oo aan runtii rajaynayno inaan mar dhow aan xal u helno arrimaha la xiriiro biimareenada magaalada muqdisho khubaro oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwo soomaali ah intaba waan howlgelinay daraasad ayaa laga sameeyey shaqadaasina waxaan rajaynaynaa kollow inay bilaabato haddana injineerada howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir waxay ka shaqeeyaan sifaynta dhuumaha iyo hagaajinta waraha iyo in la faarbixiyo si xal kumeel gaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waara hadduu aaba qadaro marka howsha way socotaa arrinta dhismaha laamiyadoo tiri waxbaa ku hallaabay ma markii horean qorshe loo dejin mase dowladda hoosaan talo badan ku lahayn xaggee ka hallowda
runtii roobabkii da-ay koldhawey toole sida dadka qaarkood ay sheegeen ama ay buunbuuniyeen in laamiyadii cusbaa ee hadda anagu aan samaynay ee roobabkii raaceen ma ahan xaqiiqada waa ay ka fog tahay maamulka cusub ee hadda gobolka joogo wuxuu xarig ka jaray kuna guulaystay sanadkan hadda aan ku jirno aan shaqaynaynay afar laami kuwaasoo kale ah wadada falransa ee xaryaale ee isku xiraysay ilaa iyo calakimiin wadada isgoyska taleex ilaa iyo isgoyska tarabuunka isku xiraysay wadada v liberia ilaa iyo suuqa beerta wadada isku xiraysay xergaadiid ilaa iyo safaarada turkiga ah ay degan tahay wadadaas oo runtii loo bixiyay cali mahdi afarta wadaba waa ay fiican yihiin bimaranada aan u samaynan runtii way shaqaynayaan wax saameyn ay ku yeesheen biyihii ama roobabkii da-ayna midna ma jiraan wayna fiican tahay xaaladooda burburna xaasha lilaahi meesha laga sheegayo burburka ama biyaha ay ku xirmeen waa hal wado oo runtii dhismaheedana uu ahaa sanado ka hor iyadana insha allahu tacaala haddana waxaan ka sameynay si kumeel gaar ah inaan u xalina arrinteeda mar dhowna shaqa ayaan ka bilaabi doonaa insha allah laakiin guddoomiye dhaqaalaha aad geliseen laamiyadan miyaysan ka habbooneen maadaama magaaladu bilicdeeda marba halaabaysay inaad ku furtaan meelaha biyomareennada oo taqaanaan maxaa diidan in canshuurta dadka laga qaado in lagu qaliyo dadweynaha
xaqiiq waay waddada aan sameynaynaba de waxay kamid tahay ucelinta canshuuraha ee dadweynaha laga qaaday ayaga ayaa laga aruuriyey ayaga ee dib loogu qaadaya wax ku baxayna waa malaayiin lacag ah waaye wax ciyaar ah ma aha lacagaha bulshada laga qaado dee si khaldan looma isticmaalo haba yaraatee arrinka asiga ah waa sax in drenageka ama biyomareenada mataqaanadi isheeg xalkeeda uu qayb ka noqdo laakiin ma ahan arrin deg deg lagu geli karo waa arrin u baahan waayo daraasad u baahan waayo magaalada muqdisho guud ahaan yaa biyomareenada u baahan xal in loo helo arrinkaas marka shaqo ayaa ka qabanay maalinta xafiiska la wareegnay ilaa iyo maalinta la joogo daraasada ayaa socotay disayn kala duwan waa la sameeyey khubaro kala duwan oo ajaanib iyo soomaali ahna arrintaas iyada ah waan ka wada shaqaynay meel fiican ay haddana maraysaa waxaan hadda la soo gaaray xilligii la bilaabi lahaa biyomeeranada magaalada muqdisho in shaqo laga qabto marka howsha waa taagan tahay insha allah maxaad kaga qorshaysaan wadooyinka garoonka gala waxaa leeyahay meelaha qaar garoonka anadoo loo yaaba mustaqbalka daxa la keenin waxaad ogtaa wadadii lambaro faraa go-day wadadii mariina geeda go-day oo madaxweynuhu wadda waan mari jiray iyo wadooyin kaleo muhiim u ahaa marka maxaa ka qorshaysan hadda
cabdiqadir waa mahadsan tahay si wax loo sheegayo ma aha horta waddo go-day ma jiraan wadooyinka roobabkii ayay ku xirmeen tiimaamka kala duwan ee shaqaynayay saa ogtihiin soddonkii bishii september duqa magaalada muqdisho wuxuu magacaabay guddi oo ani aan guddoomiye ka ahay guddigaasi october oo dhan ayuu shaqaynaya ilaa hadda ayuu shaqeeyaa roob kasto iyo maxaa la dhaha xaalad walba oo timaadana waxay u yihiin heegan qorshaha ka hortag roobabkana muddo bil iyo bar ayuu soo socday oo shaqadeeda aan gacanta ku haynay mar walba uu roob da-ana waxaa diyaar ah oo heegan ah booyado ilaa iyo dhowr iyo toban ah kuwaasoo runtii meel walba oo biyaha ay ka xirmaanna biyaha ka dhuuqa baldoosaro iyo gaadiid ayaa jaalla oo iyaguna runtii wasaqda iyo dhiiqooyinka durbidiba ka qaado laakiin waxa kani waa nicmo min allah waaye awood ilaahayna anagu sacbaha kuma celin karno taasina waxaa muhiima in dadka dhan ay wada ogaadaan midda kale arrintan iyadana waa national issue waaye ma ahan arrinna dowladda hoose keliya ku filan tahay ma aha waa arrin heer qaran in loo wajaho u baahan waaye matalan maanta iyo roob da-ayaa isla hadda tiimanku way qashqagalayaan wadooyinkii roob ku xirmay dhammaan waa la nadiifinaya saa ogtihiin markii biyihii laga saaro la nadiifiyo haddana isla caawa ama subi haddana roobka wuu da'ayaa marka jugjug meeshaadi joog waay wax la oran jiray
marka halku internetka la helo xarin xalka ugu muhiimsan waxaa waaye bimaranadii in la hagaajiyo waaye oo drainageka magaalada muqdisho si sax ah loo sameeyo arrinkaasna waxaa waaye raadkoodii ma la hayaa mase way go-een oo lama hayaba inta badan raadkoodii waan haynaa daraasadii waan samaynay xalkeedana hadda gacantaan ku haynaa waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis maalmaha soo socdo ay naga soo dhammaato sanadka cusub hadduu ee baqdarana shaqadiiba aan gudagelnaan rajaynaynaa insha allahu tacaala